waa tahay waad mahadsan tahay zaara dhinaca kale afhayeenka xarunta xuquuqul insaanka somalilan ee fadhigeedu yahay hargeysa axmed xuseen cabdi ayaa shalay la xiray kadib markii uu sida guddoomiyaha xaruntaasi v o a u sheegay ay ciidamada boliisku dhibsadeen codsi dadweyne oo lagu doonayo in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada boliiska oo xaruntaasi waday guddoomiyaha isla xaruntaasi guuleed axmed jaamac ayaa isna lagu soo oogay dacwad ciqaab ah oo la xiriirta codsigaas wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha xaruntaasi bismillahi ramaan raxiim waxaa xidhan axmed xuseen cabdi oo ah afhayeenka xarunta xuquuqisaanka ayaa xidhnaa tan iyo shalay gelinkii dambe sababta loo xidhay maxay tahay markaa
inkastoo aanan wax qoraalo rasmiya helin oo khuseeya sababta loo xidhay laakiin ilaa hadda xogtan helina waxaa la xidhiidhaa cabasho booliisku ka qabay arrimaan belyahan wadno ahaa codsiyo la xidhiidha in booliiska lagu sameeyo dibahabayn oo qaabkan u wadno booliisku aanu ku qancin oo aniga laftigeyga dacwad laga gudbiyey ayay daba socotay oo qayb ka ahay xadhigiisuna waxaad sheegtay in shalay la xidhay nidaam noocmaaba xadhigiisa loo maray sidee loo xidhay intaan ilaa hadda koogna inkastoo naloo ogola inaan isagana la kulanno laakiin maxkamadaha markaanu la xidhiinay amar qabasho maxkamadeed oo lagu xidhay isaga ma jirto kaa looma marin insaanu anagu aaminsannahay sifadii sharcigu dhigayey haydin qofka amar garsoole oo sababaysan lagu qabto marka qof loo xidhayo sabab sharciga la xidhiidha adiga laftigaaga waxaad sheegtay in dacwad lagaa gudbiyey dacwaddaasi maxay ku salaysantah dacwaddaas waxaa ku salaysantay codsiyada aanu ahaa nuxurkoodu in dibahabeen lagu sameeyey booliiska somalilan ayaanay booliisku arkaynin inuu yahay si saxa marka booliisku waxay maxkamadda gobolka hargeysa u gudbiyeen dacwad ciqaaba oo aan anigu eedaysana ka ahay annaguna taa ma aragno runtii inay ahayd wax daruuri ah waayo waxaanu wadnay wax faldambiyeed la xidhiidha ma ahayn wax booliiska in dib loogu geysto looga dan lahaana mu ahayn waxaanu ahayn una arkaynay haddana u aragna inaan booliiska laftigooda u danaynaynay oo shaqadu hayo shaqa kasii qurux badan ka sharaf badan inuu sii qabto aanu ka shaqaynaynay markaas afgaran waacaynkaasi baa jira waxaanu rajaynaynaa inuu dhammaado adiga guuleed ahaan waa lagaaga yeedhay maxkamadda gobolka markii dacwaddaasi la gudbiyey maxaa lagu sheegay waxaa wax laiga weydiiyey waraysiyo iga qaaday wargeys ka mid a wargeysada somalilan oo sahan la yidhaahdo oo aan kaga shekeeyey arrin la xidhiira cabashada ama codsiyada aan ururinayni oo petition waxa afgariiska lagu yidhaahdo inaan qorayo anigu iyo in kale ayay ku xidhiidhay marka nuuxurku wuxuu isugu soo duuduumayaa petitionkaas aanu anaguna ururinay oo ha saxeexiyo aan dadka ka qaadanay somalilan asxaab dadka shicibka caadiga ah oo booliiskuna uu u arkayay inay tahay qaad dadweynaha hab noocmaaba u gaadhsan markaa si codsiga si dib habeynta booliiska in lagu sameeyo lagu codsanayo ay u saxeexaan waraaqahanu dadka u geynayna kolkaa dadku markay akhriyaan hadduu qofka ku qanco magaciisa iyo xogtiisa iyo saxeexiisa ayuu bixinayay ujeeddaduna waxay ahayd kolkaa in madaxweynaha hadhuuto loo gudbiyo oo la yidhaahdo tirada dadka intaa leeg waxay doonaysaa meelahaas meelaha cayiman in wax laga qabto ayay ahayd nasiib daro intaan ogahay waa codsigii horeeyey caynkiisa ah ee arrimo bulsho la xidhiidha markaa faham darro weyn oo wuxuu ku saabsan yahay iyo ujeeddadaanu ka leenahay iyo niyaddayadu waxay ahayd ayaa ka dhalatay waxaana rajaynayaa in way noqon doonto wax lagu barto oo mustaqbalka kuwa dambe dadku samayn doonaan in ay noqdaan kuwo maaragtay aan laga shakiin waayo adduunyada haddaad biyo doonayso xaafadaad biyalaadahay qaabka ugu wanagsan dowladda kula xidhiiri karaysa ka mid tahay cabashooyinkaas petition baa la yihahdaa donald trump hadda markii madaxweyne loo doortay dadka ingiriiska hal milyan oo qof in ka badan baa waxay saxeexeen in laga mamnuuco donald trump in officially loogu casmo ingiriiska markaa waxay ka codsanayaan ra-iisul wasaari ra-isul wasaari wuxuu yidhi idinkama yeelayo laakiin dadku codsigoodii way dhiibteen marka waa qaab xadaari ah oo dowladda dimuqraadiga ay aragtidooda u dhiibtaan laakiin waxaad moodaa inay keentay shaki iyo maaragtay tuhun aanuna jecel lahay inaanu ka tuhun saaro booliiska iyo ciddii kale u qabtaba waayo anagu ma qabno inaanu dembi gallay ama inaanu dhibaato u geysanayna booliiska